galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegaystayaal waa galab sabti ah bisha maarj ee sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa shan iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o e somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida jubbaland oo ka hadashay fatahaadda ku dhufatay magaalada baardheere ee gobolka gedo mar hadday marka masaa'ibaha soo kala dhacaan waxaa caadiyan ah in laisu gurmado oo dadkay dhibaatada gaartay dadka kale oo walaalahooda ah ay wax taraan dowladda jubbaland waxay u howlgashay in arrintaasu gargaar macno leh laga geysto bal hadda wixii la qaban karaa in la qabto laakiin la taga deegaankii injineere la geeyo marka qaab loo helo magaalada biyaha looga wareejiyey mar walba soo fatahayo oo imaanayo oo maaragtay masaa'ibtaas reebayo
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan somalilan oo ka digtay in gargaarka dadkii ku barakacay dagaalka laas caanood aan la siyaasadayn war waxa la badbaadinaya waa ubadkeennii waa ubadkeennii waa hooyadeen waa walaasheen dunida kale oo dhan meesha ay wax ka dhacaan humanitarianka lama hor joogsado ama lama diido ama lama brobogandeeyo waxa weeye dadkaasaa noloshooda la badbaadinaya xaaladdaa adag ku sugan ka soo barakacay goobihii ay degganaayeen noloshoodii oo dhammi maanta aanay jirin umulaysa dhibaataysan
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii sarkaal sare oo maraykana ayaa sheegay inay suurtagal tahay wax ka yar laba toddobaad in iiraan ay samaysan karayso agab ku filan in ay ku soo saarto bam nucleara iyadoo muddo bilo ahna ay ku dhammaystiri karto inay samaysato hubka nucleerka ah taliyaha ciidamada maraykanka generaal mark mely oo la hadlay xubno ka tirsan golaha kongareeska ayaa u sheegay in maraykanka ay ka go-an tahay in dalka iiraan uu ka hor istaago in uu samaysto hubka nucleerka ah hadalka taliyaha ayaa waxa uu daba socday hadal uu sheegay toddobaadkii hore xogay ku-xigeenka difaaca ee dhinaca siyaasadda colin kahal kaasi oo u sheegay sharci dejiyaasha in dalkaasi iiraan uu ilaa iyo laba iyo toban maalmood uu ku aadisanayo inay helaan shidaal ku filan samaynta hubka nucleerka duqeyno ruushka ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan toban qof oo rayid ah waxaana ku dhaawacmay labaatan kale kuwaasi oo ka dhacay qaybo badan oo ka tirsan yukrein shalay sida ay sheegeen saraakiil ku sugan keyf sarkaal ka tirsan kremlinka ayaa isna wuxuu ku faanay in ciidamadooda ay u diyaargaroobeen inay iska caabiyaan weerar rogaal celis ah oo ay ka filayaan in ay kaga yimaadaan kuwa ciidanka yukrein guga shan qof ayaa ku dhintay kostian vaka oo ku taalla bariga ukrain ee doneski markii gantaal ruushka uu soo riday uu ku dhacay xarun gargaar maamulka ukrain ayaa sanadkii hore waxay aasaastay goobo iyagu dadka deegaanka ay ka heli karayaan cunto iyo waxyaabo kaleeto ay u baahan yihiin sida meelo ay isku kululeeyaan ama ay ka buuxsadaan taleefanada dacwad oogayaasha ayaa sheegay in ruushka weerarkooda ay u adeegsadeen gantaalada lidka dayuuradaha ee s saddex boqol dadka rayidka ee dhintay ayaa ahaa qaxooti sida uu sheegay guddoomiyaha doneski baflo karelenko xubno ka tirsan kooxda daacish ayaa dhowr qof waxa ay ka afduubteen gobol ku yaalla bartamaha suuriya waxaana meydadka dadkaasi oo qaar dhuunta laga jaray la helay sida ay sheegeenna koox mucaarad ah oo dusha kala socota colaadda siiriya iyo warbaahinta ku hadasha afka dowladda kooxda iyadoo la socota arrimaha xuquuqda aadminimada ee suuriya oo fadhigeedu yahay britain ayaa sheegtay in kooxda xagijirka ah ay afduubteen ilaa iyo afartan qof khamiistii ayna dileen ugu yaraan shan iyo toban qof oo meydkooda la helay lagana helay shalay gobolka xama kooxda ayaa sheegtay in dadka dhintay ay ku jiraan toddoba qof oo rayid ah iyo siddeed maleeshiya qabiileed hubaysnaa idaacadda sham f m ee ku hadasha afka dowladda ayaa sheegtay in kooxda xagjirka ah ay weerar ku qaadeen beeraley ku sugnaa baadiyaha bari ee gobolka xama oo markaasi qaarna ay shiideen kuwo kalena la waayey kooxda xagjirka ayaa weli weeraro dil ah waxa ay ka wadaa suuriya iyo ciraaq halkaasi oo mar ay kaga dhawaaqeen khilaafad inkasta oo markaasi looga adkaaday suuriya bishii maaj ee sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii warkeena waa dhageytaas halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington jubbaland ayaa ka hadashay masiibooyinkii isxigay ee ka dhacay degmada baadheer ee gobolka gedo iyagoo sheegay in laba diiradood oo dawo iyo cunto ah isla markaasna ay la kaashadeen hay-adda maalinta masiibooyinka qaranka ay gaarsiiyaan degmadaasi si markaasi loo caawiyo dadka fatahaadaasi ay saamaysay sidoo kale maamulka jubbaland ayaa baaq ka soo saaray xaaladaha bini'aadminimo ee ka jira baardheere faahfaahinta warkaas waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaheenna v o a aadan maxamed salaad shirkan jaraa'id ee maanta ay si wada jiro u qabteen mas-uuliyiin uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa looga hadlayay xaaladaha bini'aadminimo iyo masiibooyinkii ka dhacay degmada baardheere ee gobolka gado ugu horeyn waxaa shirka jaraa'id hadal kooban ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland axmed xasan cumar waxaana uu sheegay in dowladda jubbaland oo kaashanaysa hay-adda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda soomaaliya ay haatan degmada baardheere gaarsiinayaan laba diyaaradood oo kala sida cunooyin iyo dawooyin si loogu gurmado dadka ay sida weyn u saameysay musiibadii soo laalaabatay ee ka dhacday degmada baardheere ee gobolka gado waxaa haddana ilaahay qadaray in ay dhacdo arintan fatahadaha waxaa dhacday buundadii go'day buundadii kurmaan sagaalka qof halka meel ay ku dhammaadeen waxaa xigtay dhacdadan hadda fatahaadda ah oo inta haddan la xaqiijiyey lix qof ay ku dhinteen dad badanna ay ku barakaceen dad badan oo meesha degnaana ganacsigoodii iyo guryahoodii ay ku baaba'een saas darteed annagoo arrintaas ka jawaabayna wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland oo kaashanaysa hay-adda maaraynta musiibooyinka sodma waxay maanta u dirtay diyaarad sida dawooyin diyaaraddaas oo ay naga kaalmeeyeen hay-adda unisef iyo hay-adda u n oja waxaa kaloon rajaynaynaa gargaar caafimaad oo hay-adda w f w h o iyadana bixinayso waxaa kaloo hadda la dirayaa wakhtigan hadda aan idinla hadlayo diyaarad raashin sida oo uu raaci doono guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka waxaa xusid mudan oo isna garoonka ku sugan wasiirka wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland oo arrintan musiibadan darteed aan ugu dirnay muqdisho si arrimahaas u koordhineed gareeyo wasiiru dowlaha wasaaradda madaxtooyada jubbaland maxamed axmed cismaan aamiin ayaa u mahadceliyey cid kasta oo caawisay dadkaasi fatahadaha sida weyn u saameeyeen ee ku dhaqan degmada baardheere isagoona baaq u diray hay-adaha caalamiga ahi ee ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada waxaan u mahad celinaa cid kasta oo gacan ka geysatay inay wax gaadhsiiso dadkaa tabaalaysan dhibaatada iyo daadadku ay hafiyeen dhammaantood waan u mahad celinaynaa hadday noqoto u n agencies-ka iyo hadday noqoto international n g o-ska iyo hadday noqoto hay-adda gargaarka masiibooyinka ee federaalka waxaan baaq u diraynaa dhammaan cidda ku shaqada leh humanitarian aidka ee ka shaqeeya jubbaland in si degdega loo gaadho baardheere waxaan ognahay in hay-ado badan ay baardheere ka shaqeeyaan ay joogaan hadda waxaan ogahay inay ka socdaan almost soddon iyo toddoba soddon iyo sideed intervention baardheere kuwii joogay wax yaroo ka mida mooyaane intii badnaydna ayna wax responsiya ayna ka bixinin waxaan si adag ugu baaqaynaa dhammaan humanitarianka iyo dadkan ku shaqada leh gargaarka bani'aadanimada ee ka howlgala jubbaland inay si deg dega jawaab uga bixiyaan arrinkaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa baaq u diray guud ahaanba dadka soomaaliyeed isagoona sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto toga baraxley ee kusoo rogmaday degmada baardheere kaa oo dad badani ay waxyeelo ka soo gaartay mar hadday marka masaa'ibaha soo kala dhacaan waxaa caadiyan ah in laisu gurmado oo dadkay dhibaatada gaartay dadka kale walaalahooda ah ay wax taraan si looga soo kabto dhibaatadaas marka iyadoo taa laga duulayo dowladda jubbaland waxay u howlgashay in arintaasu gargaar macno leh laga geysto sida marka wasiirka gargaarka hadda uu noo sheegay ayaga ayaga iyo iskaashanayo hay-adda maareynta masiibooyinka heer qaran oo wasiir ku-xigeenkanu halkaa jooga waxay qorsheeyeen dhowr duulimaad oo isxigxiga hadday noqon lahayd daawo iyo hadday noqon lahayd cunto iyo hadday noqon lahayd agab kale qorshahaas oo ka kala bixi doona muqdisho iyo kismaayo oo socdo laakiin dhibaatada baaxadda ay leedahay kuma filno oo gargaar fara badan baa loo baahan yahay oo dad marka waxaa ugu mudana wasiir iyo wasiir qorshuhu yahay bal hadda wixii la qaban karaa in la qabto laakiin la taga deegaankii injineere la geeyo marka qaab loo helo magaalada biyaha looga wareejiyey mar walba soo fatahayo oo imaanayo oo maaragtay masaa'ibtaas reebayo oo hantidiina baabi'iyey dadkana naftoodii in badanna ay galaaftay in badanna khatar ku gashay habeen hore kama aana saaxanin toddobaadyadii u dambeeyey degmada baardheere ee gobolka godob waxaa kusoo laalaabanayay dhibaatooyin ay sababeen roobab xoogan oo ka da-ay degmadaasi iyadoona daadad ay kusoo rogmadeen degmada ay sababeen in dad badani ay u dhintaan islamar ahaantaana hanti badan ay ku burburto daadadkaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
somalilan ayaa waxa ay ka digtay in la siyaasadayo gargaarka bini'aadminimo ee la gaarsiinayo dadkii ka barakacay magaalada laascaanood gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo keydka raashinka qaranka faysal cali sheekh ayaa wuxuu xusay in somalilan ay ka go-an tahay in gurmad loo fidiyo qoysaskii ka qaxay laascaanood waxaana hargeysa uu ugu warramay khadar maxamed cakule si guud baan runtii ula soconay annaga iyo hay-adaha kale dawligaa waxaanu u saaray runtii hay-adaha caalamiga ah oo dhan waanu la shirnay iyo guddiga heer qalane ee wasiirada ah iyo hay-adda barakacayaasha wasaaradda qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha runtii si dhow baan guddi task forcena waa loo sameeyey oo hay-adahaasi runtii ka wada kooban sidoo kale waxaa runtii la waday bal sidii kaalmo dadkaas loo soo gaarsiin lahaa sidii loo samayn lahaa xog ururin looga heli lahaa meelaha ay ku kala qaxeen qiyaastii waxaa imika guddidu soo saartay ilaa boqoliyo afariyo konton kun laba boqoliyo soddon qof inay ka qaxeen magaalada laascaanood oo u dhiganta shan iyo labaatan kun toddoba boqoliyo shan qoys oo ninety six percent magaaladana in laga laga laga qaxay oo laga baxay ilaa afariyo toddobaatan goobood baa ay guddida farsamo ay tilmaantay inay tuulo inay dadkaasi u kala baxeen abiil baa markaa dowladda somaliland ay bilowday oo guddidu runtii runtii la diyaariyey madaxweyne ku-xigeenkaana saxeexay in deg deg loogu soo gurmado hawladihii internationalka ahaa iyadana hawshaasi la qabtay marka anagu waxaanu geynay tii hore dee aanu u ballan qaadnay ahayd raashinin aanu gaarsiino dadkaasi waxaanu gaarsiinay ilaa iyo kun qoys baanu gaarsiinay oo dhigma lix kun oo qof bil raashinkeed baanu u gaarsiinay oo lix item lix shay ka kooban shan iyo labaatan kilo beriisa shan iyo labaatan sonkora daqiiqdii timirtii saliidii baastadii intaas lixdaa shay ka kooban baanu runtii ayaainay meelahaanu gaarsiinay waxay ahayd tuulada guumays oanu saddex boqol oo qoys ku qaybinay yogoori oo aanu saddex boqol oo qoys iyadana ku qaybinay tuulo samakaab oonu saddex boqol oo qoys iyadana ku qaybinay cadaybuur tuulo la yidhaahdo aanu boqol qoys iyadana ku qaybinay saasna waxay ku noqonaysaa kun qoys oonu ku gaarsiinay runtii cunto isku dheeli taran oo wanaagsan waana facekii koowaade waxaanu rajeynaa inaanu meelo kalena insha allahu kariim aanu gaarsiino haddii ilaahay uu qadaro waa gartay guddoomiye ilaa halkee ayaad idinku diyaar u tihiin ama xukuumadna diyaar u tihiin inaad dadka caawisaanoo gacan la siiyo waxa weeye wixii conflict iyo siyaasad iyo wixii laysku hayaa waa gooni laakiin nolosha dadku inay dee baaba'do ma aha ani waxaanu aaminsannahay in meel kasta oo wax la gaarsiin karo dhinac kasta oo la joogaba in in in la gaarsiiyo waayo dee dadkeennu inay darxumo u dhintaan waa ayaan daro conflictku wuu xalismi si unbuu xalismi doonaa ilahayna waan ka rajaynaynaa in in in arrintaasi ay naga dhammaato oo aanu mar walba dee anagu halka u koonaysa ilaa halka u shishaysa ilaa boox amaanu ku qaybinaynay december ilaa iyo saxdheer dhulkao dhan waanu ku wada qaybinayna marka anagu political kama hadlayno laakiin ummaddu inay wax hesho ubadku inuu wax helo haweenku inay wax helaan dadkani waa dad wada dhashay meelay kala tegayaan ma jiro dhulku kala gu'i maayo waxa weeye inaynu dhinacii wax ka dhacaan marba ee dhibaatadu ay ka jirtaan dee anagu ka shaqaynaanu xoogga saarnahay waxa weye inay fududeeyaan cid kasta oo ay khusaysaa meel kasta meel dee meelaha qaar aan la gaari karin oo dee ama conflictku uu dee ku xoogan yahaybaa ayaa ayaa dhici karta ama ama mararka qaar shaqaaqooyin dee ay ka dhacay ka ay ka amidaro ay ka dhici karto ayaa ayaa ayaa suuragala laakiin anagu waxaanu ku dadaali laha intii aanu gaari karno meel kasta inaanu wixii aanu gaarsiin karno ama hay-ad ha noqoto ama ha noqoto wixii dowladdu ay haysaba eh inaanu gaarsiino ummadeenna aanu aanu gaarsiino wakhtiyadan imika rabadaantana aanu ku talagalna insha allahu kariim inaanu wixii aanu gaarsiin karnona aanu gaarsiin waayo dadku dad jilicsan oo baahan weeye siyaasad iyo wixii conflicta waa gaar wixii waa laga wada hadli ciddii ay khusaysaana ka wada hadli laakiin anagu humanitarian baan anoo ka shaqaynaa dhinac walba waxaanu leenahay waxa weeye ummaddaas sidaynu wax u gaarsiin lahayn aynu falowgeed galno mararka qaarkood waxaa laleeyahay guddoomiye waa la siyaasadeynayaa mucaawamadii ama gargaarkii bini-aadminimo waar waxa la badbaadinaya waa ubadkeennii waa ubadkeennii waa hooyadeen waa walaasheen dunida kale oo dhan meesha ay wax ka dhacaan humanitarianka lama hor joogsado ama lama diido ama lama brobagandeeyo waxa weeye dadkaasaa noloshooda la badbaadinaya xaaladaa adag ku sugan kasoo barakacay goobihii ay deganaayeen noloshoodii oo dhami maanta aanay jirin umulaysa dhibaataysan aynu u baahannahay mar walba inaynu wixii la heli karo aynu sino wixii bolotikale siyaasadana dee waa goonideedu anagu taas uma xil saarnin anagu humanitarian baa noo xilsaaran waxaanu leenahay waa arrin international communitiga iyo shuruucda caalamka oo dhami ay qeexayso in meel kasta oo loo mari karo la gaarsiiyo dadka baahan la gaarsiiyo taasna anagu diyaar baanu nahay meel kasta oo aanu waxgeyn karno somalilan ahaan xataa haddii meelo kale iyo dunida meel si kasta loo marin karayaba idinku diyaar mau tihiin diyaar baanu u nahay dhinac kasta waxaanu ka rajaynana inuu fududeeyo sidii gargaarkaa dadkaa loo gaarsiin laha oo dee golaha wasiiraduna way gaadheen madaxweynuhuna waa amray in dadkaa wixii la gaarsiin karaba la gaarsiiyo maalin walba markaa runtii diyaar waxaanu nahay anaguna intii aanu ka shaqayn karno aynu gaarsiin karno inaanu gaarsiino iyo wixii la heli kar kasta inay priority mudnaanta koowaad in gobolka sooliya ereooyinka ay ay shaqaaqadu ka dhacday runtii annaga ay noo tahay diyaarna aanu nahay inaanu wixii aanu karnaba aanu gaarsiino annagoo go-aanka dee xukuumadda dee ku shaqaynayn
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in saddex kun oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay ku dishay wejiga koowaad ee howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ay wadaan ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamka wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo ka hadlay kulan toddobaadkan xukuumadda soomaaliya ay ku soo bandhigtay waxqabadkeeda ayaana si rasmi a ugu dhawaaqay tirada ay ka dileen maleeshiyada al-shabaab wuxuu sidoo kale sheegay in ku dhowaad saddex kun iyo toddoba boqol oo kale al-shabaab looga dhaawacay dagaalada oo ka dhacay deegaano ka tirsan maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug isagoo dhinaca kalena tilmaamay in ujeedka ugu weyn ee howlgalka uu ahaa in laisku furo gobollada iyo degmooyinka dalka
khasaarihii loo geystay cadowga intaan lagu guda jiray howlgallada guulaystay waxa ay keli yihiin waxaa ka geeriyooday maleeshiyadaasi saddex kun oo askari saddex kun oo maleeshiya dhaawacyada gaarayna waa saddex kun iyo toddoba boqol oo maleeshiya oo qaarkood dhibaatada gaartay la daalaadhacaya kulan dhuumalaysanaya godadka ay ku dhuumanayaan dagaalka ka dhanka ah dhaqaalaha la dagaalanka khawaarijta waxa uu ahaa mid ku socda gees walba si loo wiiqo oo loo dabar jaro kooxaha khawaarijta dowladda federaalka soomaaliyeed ayaa waxay dadaal guulaystay ku bixisay sidii loo curyaamin lahaa garabka dhaqaalaha ee kooxda khawaarijta ah xukuumadda ayaa hirgelisay bishii oktoobar labada kun labaatan iyo labo xarun wicitaan oo bilaasha oo shacabka soomaaliyeed ku soo hagaajin karaan goobaha lacagaha baadda ah looga qaado xisaabaadka bangiyada lagu amro inay u diraan lacaga qasab ah iyo sidoo kale taleefanada lacagaha lagu qaato ayna ku xawilaan lacagaha iyo kuwa looga soo hanjabo intaba goobaha la ysku furay waxaa ka mid ah waddada isku xirta muqdisho iyo gaalkacyo oo shan boqol iyo toddobaatan iyo shan kiilomitira
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud oo isna khudbad ka jeediyey munaasabadda soo bandhigidda waxqabadka dowladda ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin hiigsiga horumarka dalka ka faa'iidaysiga iyo soo saarista kheyraadka dalka ee dhinacyada shidaalka iyo kalluunka qorshaha deen cafinta iyo dhammaystirka dastuurka si loo gaaro isku filnaansho
maalin walba waxaad maqataan idaacadaha iyo social media kuwa tagan baddii soomaaliyeed baa la xaalufiyey waa la waxey caawa aan inta ku hadlayno kun markab ka badanaa baddeennu ku jirto oo ugaarsanayso oo kalluunkii daldalanayso oo mid ka mid ahoo wax naga siinayna aanu ku jirin marka markii kuwa la sharciyeeyo dowladdu xoogaa yaroo lacaga dakhli oo ka soo gelaayo aa baddii aa la xaalufiyo soddon sanaa baddeenna la xaalufiyow haa wiilkaygiiow sida keliya aan lagu xaalufinayninna waa in qawaaniin iyo nidaam iyo heshiis dowladdu leedahay inaan ilaashanno seen ku helaynaa badda inaan ilaalino dhaqaalaan u baahannahay dhaqaalihii inaan ayada ka keenna sow maaha haddaan kaash xataa keli inaan mid heshiis la galno dhaano tobanka sanoo soo socda badda ka kalluumayso laakiin shaqadan a b c d ana naga qabo qalabkan qalabkaana na sii haye mid kala dhahayo waa waa waa la kala dhacay waa la xaday batroolkii dalka waa la gatay waa laga waxay war batroolka waa laga guurowha waa laga socdaa waa laga tagowha meesha asagoo noogu jira maan ka tegaynaa waa laga guurowha adduunyada waa ka socotaa maalin walbaa maqashaan war haddii sannado yar ay noo hareen oo aan xoogaa aan ka sii faa'idi karno aan wax ku qabsanno aan ka faa'iidno aanan soomaaliyada laba kun iyo lixdanka qurxoon aan u adeegsanno batroolkana waa la bixinaa kalluumaysigana waa la bixinaa wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa si aan u noolaanno kalluunka ma iibsan karno shidaalka ma iibsan karno waa tuugsan karnaa laakiin miya caqliga meeshuu naga jira fiiriya amrulwaaqic xaqiiqada aan ku noolaanno aan ka nimaado huhaada iyo been isusheega soddon iyo saddex sanay nagu haysaan meesha waxaan dhabta ahayn oo aanan isu sheegin waxa dhabta aan isu sheegno
haddaba si dowladda soomaaliya ay wakhti dhow ula soo baxdo kheyraadka shidaalka maxay yihiin caqabadaha wakhtigan ku xeeran ayaan weydiiyey wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya maxamed mukhtaar oo hadda ku sugan magaalada muqdisho
caqabado badana ku go-an soomaaliya in ay ka faa'iidayso kheyraadkeeda ay ugu horeyso arrimaha siyaasadda in laga heshiiyo sidoo kale inaan qaran ahaan aan degsano qorshaha ka faa'iidaysiga kheyraadka heshiiska baydhabo waxaa ku jira in la sameeyo golaha kheyraadka weli lama samayn soo marka horta inaan qorshe ka samaysano kheyraadkeena saan ugu faa'iidaysanayn waxaa la sameeyey hay-adda shidaalka soomaaliyed waa la sameeyey balse hay-adda shidaalka budjetkeeda sanadkan aan soconno hadda waa hal milyan marka waxaa la rabaa inay nidaamiso dhammaan arrimaha shidaalka waa dareemi karnaa shirkadaha la raba inay la tacaamuso waa shirkada aada waaweyn sida exxon mobile oo kale oo budjetkeeda uu yahay afar boqol oo bilyan oo dollar marka markaad dhankaas fiirisana maana diyaarsan sidoo kale arrimihii la dagaalanka musuq maasuqa ahaa soomaaliya macnaha cabsi weyn ayaa ka jirta dhanka musuq maasuqa waxaa loo baahan yahay haydo karti leh oo xag maamulna karti u leh xag aqoonna karti u leh xag shuruucna dhammaystiran in aan samaysano sidoo kale weli waxaa meesha ka maqan private sectorkii oo soomaaliya oo aan weli usoo diyaargaroominba in kheyraadkan shidaalka ah laga faa'idaysto aad waxaa kale kasii taa daran waxay tahay xirfadihii aqoontii dadka u dhahaa sidaan la socono soomaaliya arrimo shidaaloo run ah oo laga ficilgeliyo ama laga dhaqangeliyo waxaa ugu dambeysay sideetamaadkii dee dadkaas ama hadda way dhinteen ama macnaha da ayay noqdeen oo howlgab ayay noqdeen marka waxaa loo baahanyaa dad xirfad leh oo arrimahan loo diyaariyo marka shaqooyinkaas waaweyn ayaa caqabad ah oo hor yaalo horse way fiican tahay in soomaaliya kheyraadkeeda ka faa'idaysto waa gartay marka iyadoo arrimahaasoo dhan ay jiraan haddana habkee ugu sahlan ayaad isleedahay ee dowladda soomaaliya arrimahan guul way uga gaari kartaa ama way kusoo saari kartaa horta waxa ugu horeeya waxay tahay heshiiska siyaasadeed sababtoo taas ayaa furo u noqonaysa waxyaabahan hadda aan sheegno o dhan ama ha noqoto dastuurkan qabyada ah ama isqaqabshashadan u dhexaysa dowladda dhexe iyo goboleedyada macnaha taa marka ay jirto marna ma dhiirigelinayso in dad shirkadaha caalamiga ah ay dalka maalgashtaan marka horta furaha waxaa heshiiska siyaasadeed ayaa furaha ah sidoo kale ayadana waxaan aan looga maarmayn in hay-adihii shaqada ku lahaa in la tayeeyo oo la xoojiyo si ay duljoogteen ugu sameeyaan ama ay u diyaariyaan qorshihii qaran ee ka faa'idaysiga kheyraadka sidoo kale waxaan u baahannahay in aan soo saarano dad soomaaliyeed oo xirfad leh oo hor fadhiisan kara oo la gorgortami kara oo la shaqayn kara shirkadaha ajnabiga sidaan la socono ma aha shaqa dad soomaaliya ay ku filan yihiin keliya ama shirkada soomaaliyeed shidaalka inay soo saaraan waxaan u baahannahay in aan dalka kusoo dhoweyno shirkadaha ajnabiga balse dadkii la xisaabtami lahaa la shaqayn lahaa garabka u noqon lahaa waa inaan diyaarino marka arrimo badan ayaa u yaalla markaad fiiriso marka waxay la mid tahay arrinta shabaabka oo kale maanaha ciidankii qaranka soomaaliyeed waxay ku qasban yihin in shabaab la diyaariyaan ayadoo markaas la dhisaayo oo aysan ayaga diyaarsaneyn tanna waa sidoo kale maana waxaan ku qasbannahay inaan kheyraadkeena kasoo faa'iidaysano isla markaasna aan sii samaysano hay-adaheenii shuruucdeenii dadkii xirfadda u lahaa waxaasoo dhan marka arrin fudud ma ah waa arrin si fudud dhib u keeni karo oo haddii aan wadada saxa loo marin culays soomaaliya ku keeni karo wadamo badan ayaa isku dayay shidaalka qaarkooda inay ka faa'idaystaan oo tusaale loo soo qaato macnaha jaad oo kale loo soo qaato nigeria oo kale oo muddo dheer shidaal soo saaraya balse dadkeedii aanan faqri ka bixin marka si aan waddadaas kaga faaaan aanan ka ugu dhicin dabinkaas waxaan u baahannahay diyaargarow fiican inaan samayno kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya maxamed mukhtaar oo ku sugan magaalada muqdisho dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
cabduqaadir maxamed mursal ayaana soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka halkaad dhegaystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaan idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daadurey haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
ururweyne goortii antaadu bururtaa xidigu ifeeno dayaxaa ilayskii
ramadaan mubaarag iyo kulan wanaagsan mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkii ugu horreeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan meel kastoo aad joogtaan waxaan idiin rajaynaynaa ramadaan mubaarag dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan waxaa haya ibraahim xasan daandure ibrahim soo qaba dhambaalka aad haysid dhambaalka ugu horreeya haddaan soo qabto wuxuu noogu yimid yuusuf maxamed idriis morgan iyo cabduqaadir ibraahim buule iyo cabdi macalin ibraahim sheekh maadkuus caashi ibraahim aadan namco ibraahim aadan cabdimalaaq xaamud yaasiin cabdicasiis maxamed cali iyo ayeyo xaawo kuule cali iyo aamina amiin cali iyo eedo faadumo aadan isaaq eedo xaawo deerow cabdi adeer cali aadan xasan iyo abti cali ibraahim axmed dhammaantoodna waxa ay kala joogaan maraykanka kanada kenya baydhabo dinsoor iyo qasax dheer waxaana ay taaniyad jeclihiin inay gaarsiiyaan ibraahim aadan xasan iyo faadumo ibraahim axmed oo gabadh ay ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaasoo loo bixiyey bilkhayr ibraahim aadan waxay leeyihiin allah ka dhigo tii soo weynaato waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta aamiin ayaan leenahay
علي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
dabadeed ayaan low waxa eebba kaa wacay cirka oogadiiso nabawgeeya ugubo amranoo la yaablo abuurtii fardahalo uunkuna qofyahayo ashkiraa ku qaado carshigaa ilbiriqdeed iriduhu furmeeno alleheenna weynbaad afti kala hesheeno noloshiya iftiinku kuu soo igmadayo gaaliya islaamku uu arrimi ku yidhiyo
محمد وعلى
waa taad ka akhrisay dhambaalkee ummadoo dhan shirisee arrintii dhacsiiso inkastood waxyaabliyo tustay dhowr astaamood waatay addoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseenoo iimaansan waayeen aayadaha qur-aankee dhegaha ka owteen ula jeedadaadii adyadaa carruuraha gardarrada abwaanada uushu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eedooda waataad u adkaysanaysid dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray wariye axmed nuur maxamed cabdulaahi iyagoo laxaaskiisa nimco sheekh cabdinaasir iyo caruurtooda oo jooga netherland maxamed maxamuud iyagoo laxaaskiisa tubo cabdulaahi takhal caruurtiisa oo jooga dalka maraykanka iyo dhammaan reer yugal oo kale jooga ethoobiya soomaaliya kenya maraykanka iyo sidoo kale yurub waxay hambaliyo iyo bogaadin halkan uga dirayaan fu-aad maxamed maxamuud yagol iyo caasho nuur sheekh maxamed rooble oo arooskoodu ka dhacay magaalada gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari kenya waxaan eeba uga baryaynaaba yidhaahdeen kuwii isku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin qasiidada labaad waa codkii seenab xaaji cali baxsan
janno way u sugnaatay ramadaanka nin soomay soddonkeeda dhammeeyey sakadeedana ku daray allah u naxariisto seenab xaaji cali baxsan dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray oo tahniyad ah sacdiyo xasan yuusuf iyo sucaad xasan yuusuf iyo cabdiweli xasan yuusuf iyo faadimo xasan yuusuf iyo cabdulaahi maxamed nuur iyo faadimo maxamed nuur iyo maryan maxamed nuur maamo nishey macalin keyrow iyo maamo xaawo maxamed huud iyo suleymaan sheekh xasan dhammaan dadkani waxay hambaliyo dhalasho hawada u marinayaan xasan xuseen buute iyo sahro maxamed nuur oo ay gabar ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley ee ka mid a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gabadhaasi waxaa loo bixiyey salmo xasan xuseen buute ducada waa v o bay idhaahdeen waxaan leenahay gabadhaasi ku dhalatay xerada dhagaxley allah ka dhiga tiisoo weynaata ee korta ee kaalin wanaagsanna qaada aamiin waxaa noo baaqay yuusuf maxamed idris morgan cabdiqaadir ibraahim buule iyo cabdi macalim ibraahim sheekh maad kuus caashe ibraahim aadan naciimo ibraahim aadan iyo cabdi malaaq xamud yaasiin cabdicasiis maxamed cali iyo xaawo kuule cali iyo aamine amiin cali eedo faadumo aadan isaaq iyo eedo xaawo deerow cabdi adeer cali aadan xasan abti cali ibraahim axmed waxaana dhammaantood ay joogaan maraykanka canada kenya soomaaliya iyo baydhabo iyo diinsoor iyo qansax dheere waxayna taahniid dhalasho ay gaarsiinayaan aabe ibraahim aadan xasan iyo hooyo faadumo ibraahim axmed oo gabadh ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaasoo loo bixiyey bilkeyr waxay leeyihiin ducadu waa xagina allah ka dhiga bilkeyr tii soo weynaata oo waalidkeeda dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta markana waxaan idiin soo qabanaynaa maalmaha waxaa qaadaya xasan aadan samatar
maalmaha qaluuca haddii ay ka maruuran wa muraayad waayo cashaqu ka muuqdee maalmaha qaluuca haddii ay ka maruuran wa muraayad waayo cashaqu ka muuqdee mar baan sida mayraan muddo aamusayo isha mirig ka siiya mar baan sida mayraan muddo aamusayo isha mirig ka siiya mar waxaan idhahdaa siday tahay marxurad geel cilmii mawdku kala tegay maraasaarka ciida yaa maalijiyay mar waxaan idhahdaa siday tahay marxurad geel cilmii mawdku kala tegay maqaarsaarka ciida yaa maali jiray mar baan mawjadaha dhigaa dhexdoodo muuqayga la arkaa laakiin saan maqarnay mar baan mawjadaha dhigaa dhexdoodo muuqayga la arkaa laakiin saan maqarnay intaasoo marxaladood anigoo ka soo maray ma furaan dhulkeeniyo manaxaanka caashaqaan ayan maanta ka horow ma iga kurigu dhicin ayan maanta ka horow ma igaanku igu ayan maanta ka horow يا مسروقة قديوك مدو يحيد وعمري يبقى عاشقا مطيعي ويا مسروقة حديوك مدو يحيد وعمري يبقى عاشقا مطيعي مربان مدن سعيدة عزوي يا مهودي مديرة مربان مدن سعيدة عزوي يا مهودي مديرة مروحة إلى دارقنا في سموي ماري ديباتي ينتلو استيسي مباشرة تستقبلو مروحا إلى احتاجت نفسي سموي ما أريد بارتي يجلو إستيتي محسنة إسكابلو مربان ما لها بينها مريو حنين ما ويلي يا يولاكي زعيم حقا تغير مربان ما لها بينها مريو حنين ما ويلي يا يولاكي زعيم حقا تغير انت سو مرحلة دول انيو تسو مري مخوران دول كينيو مرنحان كعاشقة ايا ما انت كهرو محيقاك ويقولي ايا ما انت كهرو محيقاك ويقولي أيا ما أنت كرم
dhambaalkan aan gacanta ku haya asalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay waxaa tahniid dhalasho halkan ka diraya baa la yidri dadka kale ah deeqow maxamed cadde iyo weliyo maxamed cadde siciid maxamed cadde suleyqo maxamed cadde cabdifataax maxamed cadde cabdimaalik maxamed cadde sagal maxamed cadde iyo ikraan maxamed cadde iyo fartuun maxamed cadde xasan maxamed cadde dhammaan iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cali cabdulaahi iyo shamso maxamed cadde oo ay gabar ku dhalatay magaalada baydhabo janaai baa la yidri waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin mar kale iyo qhasiidooyinkii bisha barakaysan ee ramadaan ayaan idinku talagalnay toddobaadkii u horreeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan ilaahay khayrkeeda iyo barakadeeda hana siiyo
Thank you.
hambalyada iyo heesaana dhegeystayaal waa nagay taas waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ibraahim xasan daanduley iyo caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo taasna dhegeystayaal waxaa ku dhan idaacaddani galabta iyo wararka v o a waxaan idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo